dastuurka puntland qabiil kuma dhisna wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo markii puntland lagu dhisay halkan magaalada garowe degaamaa loo qaybshay degaamadii loo qaybshay degmooyinkii markaa jiraan lagu qaybshay degmadaa nugaaleed gobolkaa nugaal kow iyo toban buu lahaa khilaafka odagii markaa shirkaa maamulaya allah u naxariistay islaan islaan maxamed bariga markii labaatan qolo ay saluugtay hadbaa nugaal laga goya waa lagu daray sanaag markay ku heshiin waayeen degaankaa dadka deganay halbaa nugaal laga goyoo lagu daray ceergaabo degaankeedu raac puntland waxaa leeyahay mudug waxay lahayd iyo ciiddeeda dhinaca kilka shanaad isku furan yihiin oo aan la kala saari karin waxay lahaayeen toban bay lahaayeen degaankaas hoosudaadagiisa qabaa'il bay ku qaybsadeen iyo degaan haddoo magacay rabaan ha yidhaahdeen wax la qaybto waa degaan anugu degaan baan ku soconnaa aqalka sare laakiin gii four pointy five ka ahaayo ragga qaarkii aan ku kala dhimanay weli waa meeshiisii haddaan dastuurka dib loogu noqona weli wayna hor soconaya marka waxaan jecel laha inaan ka baxno odayaasha halkan laysugu keenay oo lasoo lugooyey wax dastuur ka galay ma jira